maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho shir ku yeeshay madaxda iyo mas-uuliyiin hore xildhibaano iyo siyaasiyiin mucaarad ah oo horay uga soo horjeestay xisbigii uu dhowaan samaystay xasan sheekh iyagoona shirkooda kasoo saaray arrimo dhowr ah qodobka ugu weyn ee kasoo baxay shirkooda ayaa ahaa in ay weerari doonaan madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh haddii uu kusii adkaysto qaabka uu hadda wax ku wado cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah hogaamiyeyaasha mucaaradka shirkana goobjooga ka ahaa ayaa waxa uu sheegay in ay isla qaateen tallaabada ah in awood loo sheegto xasan sheekh arrintaasna ay tahay midda ugu wanaagsan ee xilka looga tuuri karo madaxa iskudhejiska talada uu ka wado xasan sheekh allen talada haddii wadaag loo diido baqiyaa ka dhalana baqii markuu ka dhashane in la iska celiyo dulmi la iska rabaa oo la diido qof kastoo macnihii isku dayaa talada dalka inuu keligiis marooqsadana in laga dhigo sidii kii horeba looga dhigay qofkii waxaa la ordaa waa laga dhigaa hana xigo ama yuusanna xigin waa laga dhigayaa taas ayada dhib ma laha dariiqadaasayna ku fiican tahay si kastaba ha ahaatee shirkan ay yeesheen mucaaradka kasoo horjeeda sida uu wax ku wado xasan sheekh ayaa kusoo aadaya xil xasan sheekh uu ku wareeray isku-dhexyaaca dowladda uu madax ka yahay isagoona hadda wax war ah kasoo saarin shirkan ay yeesheen mucaaradka kasoo horjeeda